agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowladda jubbaland ayaa tababar u soo xiray sagaashan qof oo laga soo xulay shan tuulo oo hoos timaada degmada kismaayo kulanka tababarka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin isugu jira xildhibaano agaasimayaal iyo marti sharaf kale iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada oo lagu casuumay madasha haddaba qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay tababarkan ayaa warbaahinta ugu horreyn uga warbixiyey faraha badan ee ka faa'iidna waxaa ka mid ah ganacsiga guulaystay siduu ku guulaysto iyo ganacsiga fashilmay siduu ku fashilmo marka waxaan een, wax badan ayaan kala faa'iidno oo kala tegaynaa meesha kolley waxaan u malaynayaa maalinkii arbacada in imanaya in iyo maanta wax weyn baa u dhexeeya dadka meesha imaanhaya soomaalidu waxay tidhaahdaa maalkaada oo yar maankii walaalkaada lagu qabtaa micnaha aqliga walaalkaada lagu qabtaa faa'iido badan baan ka helnay meeshaas waxaa nala baray sida lacagaha loo keedsado sida caqabadii hadday kugu timaado aada u xallin lahayd Eh, ilaahay waa kuu roon yahay waxyaalo badan baa meeshaas aan aan nooga soo baxay marka ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowladda jubbaland ayaa isaguna hadalka qaatay isagoo sheegay inay wasaaraddu garab taagan tahay dadka eh, soo kobcaya ganacsigana abuuranaya ee dowladdaba oo xildhibaanada ugu horeeyaan inaan idinku dhiirigelino een, iyo xiritaanka lixdii maalmood tababarka meesha aad ku qaadateen inaan idiin soo xirno een, idinkuna dhiirigelino ganacsigiina iyo inaad sii horumarisaan tababarka laydin siiyey waxay ma- ujeeddadiisu tahay inaad ganacsigiina ku horumarisaan sababta tababarka laydin siinay maxaa waaye in xirfadda halkaan ku barateen aad u adeegsataan ganacsigiina iyo meheradiin si meheradaas u noqdaan meherado taabagala